بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين تها الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قدلنا عشر كافر استيتناد كتابك النور اليقين السيرة رضعه وحنا سوى إذن إياه شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu maraynay icjaaskii uu lahaa qur-aanku ijaaz macnaheeduna waxa weeyaan icjaaz waa shay qofka ama cidda la doonayo dhaabad ku noqda oo lagu cariyo waxaa keenba marka waxa uu ka warramayay qur-aanka iyo intaan lama gaadhin horta qur-aanka wuxuu ka sii warramayay nimanka carbeed iyo hadalka heerkay ka joogeene qur-aanku haddana waamusiyey marka waxa uhi way faya'tuuna min dalika bisixri lxalaal waxaa u caado ahaa sixirka xalaasha ah oo aftahanimada ah ayay la iman jireen wayaduuquuna waxa ay ku xardhi jireen min awsaafihim markay wax sifaynayaan ajmal wax ka qurux badan min simdi la'aal xararhka lu'lu'da marka la doonayo coob iyo wixii la mida in la qurxiyo kuul dhaldhalaalaysa ayaa lagu xardhaa kalarhka iyo laabta iyo lagu xardhaa sidaasoo kale hadalkooda ugu qurxin jireen oo ay ugu xardhi jireen ammaan awsaaf sifooyinkooda waxay ku xardhi jireen ajmal min simti la'aal macnaha lu'luuda waxa la yidhaahdo noociisoo kale wax ka qurux badan macnaha alkhayط aladii calayhi tunadam xabaat اlcoqad waa kuushaa dhalaalaysa fayaktacuuna albaab lubbigii iyo caqligay khiyaamayn jireen macnaha qofka marka ay doonayaan inay kala wareejiyaan aftahanimay ku kala wareejin jireen caqligiisa fayaktacuuna alalbaab albaabku macnaha waa caqliga yaa uli lalbaab wixii hadalkooda uu isbeddel samayn jiray iyo sida uu u adkaa ee hadal cunka ninkaa hebel waa hadal cun baa laydhaa ama waa afkumaad ayay haayeen wayudalliluuna sicaab arrinka sacban sacbiga noqda ayay ku budlin jireen hadalka shaygaasi marka la tilmaamayo inuu daluul yahay waa markuu jilcu laylyan yahay marka wayudalliluuna sicaab hadalka waxay ku budlin jireen wixii sacbiha adkaada wa kuntu idaa hamastu qanaata qowmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima shaacirkoodii baa sidaa lahaa wa kuntu idaa hamastu qanaata qowm qolo xaajadooda markaan gacanta ku dhigo kasartu kucuubaha kurtimadoo dhan baan ka guraa aw tastaqiim xataa tastaqiim ilaa ay mudh noqoto xaajadaas wayudhibuuna alxn waxaa exniga la idhaahday ku tagsiin jireen hadalka exnigu waa naxliga naxliga laabta fadhiista afmishaarnimunbay ku tagsiin jireen wayahiijuuna waxay kicin jireen addemn cishqiga qarsoone laabta wayahiijuuna waxay kicinayeen hadal bay ku kicin jireen alcishq addimn cishqiga macnaha waxa weeye alashwaaqu alkaaminatu fii quluubihim cishqiga laabtooda ku qarsoon iyo dadka wixii caatifad ka tagtay hadal bay ugu soo celin jireen wa yujri'uuna aljabaan qofka fulayga ah hadal bay ku dhiirigelin jireen waa sidan de innaguba aynu gabayga loo isticmaalo had iyo jeer oo gabaygu qofka fulayga ah ayuu geesi ka dhigaayo dadka kala cadhooday buu isu soo celiyaayo kuwa islaayay buu isu laab xadhaayo dad dhanoo islaynayaa gabay lagu kala kaxeeyaayo wuxuu ka warramayaa waa waxaa aftahanimadeedu waxay gaadhaysa inay dad isku dhowna ku kala kaxeeyaan qaar colahaana ku heshiisiiyaan qaar naxle isu qabana ay isugu keenaan mid fulayana ay ku dhiiriyaan wa yusayiruuna waxay ka dhigi jireen annaaqisa kaamilan shay naaqisa ayay wax dhammaystiran ka dhigi jireen macnaheedu waxa weeye sidaa ay u buunbuuninayaan ay u ammaanayaan ayee waxaan waxba ahayn sidan iminkaba iclaamka warbaahinta reer galbeedka iyo adduunyada ay u buunbuuniyaan waxaan waxba ahayn qof aan waxba ahayn bay xiddi ka dhigaan wayatrukuuna annabiiha khaamilan carabta aftahanimadooda waxay lahay yatrukuuna waxay ka dhigi jireen annabiih nabiihu waxa weeyaan alfatin qofka alfatinu shariif baa la ydhaha waa qofka fariidka ah ee murhbaxay qofka fariidka ah ee mudhay waxay ka dhigi jireen khaamilan mid libidhsan oo sidaa kolka hore qof ay hadalka ugu soo saari jireen ayay qofna hadal ku dili jireenee khaamil waa mid libdhay bay ka dhigi jireen minhum waxaa ka mid ahaa carabta aftahan aftahanka ahaa albadwiy mid reer miyiya dullafdi ljazil erayo jaziilahoo mudakara lahaa waalkalaami alfakhr hadal buurbuuran lahaa wa dabci aljawhari iyo dabeecad qurux badan lahaa jawhari jawharigu macnaha waa waxa sida jawharta dabeecad u bidhaamayso waalmanzaci alqawiy iyo meel hadalka uu ka soo qaadanayo oo qawi ah mansacu waa hada ma'khadulkalaam halka hadalka laga soo qaadanayo ayaa ahayd meelaan daciif ahayne qawi ah reermiyigoodu noocaasu ahaa wa minhum alxadari carabta qaar reer magaaliina ka mid bay ahaayeen kaa reer magaalka ahoo dulbalaaqati albaarica balaaqad wanaagsan lahaa aftahanimo fiican un weeye balaaqaduna waa aftahanimo baaricnimaduna waa qurux badanoo wanaagsan reer magaalkoodu kama dhacayn reer miyige innaga waa la yska yaqaanaa reer magaalka afkoodu inuu bajuubaja isaga yar badan yahay iyo wax jacbura oo isku jirjira oo ingiriisi iyo carabi iyo soomaaliya iyo urdu iyo waxaa isugu jirjira iyaga laakiin wuxuu ku leeyahay kooda reer miyigaa qudhiisu reer magaalkaa qudhiisu wuxuu lahaa dulbalaaqati albaarica balaaqad wanaagsan waalalfaadi annaasica iyo ereyo khaalisa naasica horeynu usoo marnay ereyo khaalisa bay lahaayeen ayuu kaa reer magaalkii lahaa waalkalimaatu aljaamica iyo kelmado macno badan wata waabci sahl iyo kelmado dabeecad sahlan leh oo aan qalafsanayn wa tasaruf bay lahaayeen nimankani inay rogrogaan oy ku laafiyoodaan fi lqowli alqaliili alkulfa hadal alqaliil alkulfa kalifaadiisu yarta alqaliil alkulfa kulfadu waa waxa weeye macnaha culayska iyo kadeedka hadal aan kadeed badan lahayn bay ku tasarufi jireen alkahiiri rawnaq oo wanaaggiisu badan yahay rawnaqu waa xusniga rawnaqu shay-un rawnaq haddii la idhaahdo waa shay xasan ahoo wanaagsan alraqiiqi alxaashiya darafkiisuna wanaagsan yihi marada xaashiyadeedu waa faraqa faraqu hadduu si wanaagsan u rigrigan yahayna marada qurux buu u kordhiyaa hadduu feedhfeedhan yuu faraara leeyahayna wuu fool xumeeyaa marka hadalkoodii unbuu ammaanaya hadalkoodaasoo alraqiiq alxaashiya darafkiisu si wanaagsan u rigrigan yihi wa kilaahumaa labada ninba carabta kooda miyiga iyo ka magaalada lahu wuxuu lahaa filbalaaqati xagga balaaqada marka la eego alxujatu albaaliqa dood adag bay lahaayeen waalquwatu daamiqa iyo awood maskaxda kala dilaacinaysa daamiqa dimaaqu waa maskaxda nabarka maskaxda burburiyaa daamiqa laydha marka hadal xeel dheer oo dee madaxa kala jeexay u lahaa waalqidxu alfaalij iyo leeb ka mudhaya qidxiguna waa leebka faalijkuna waa faa'iska leeb shiish wacan ayuu lahaa hadalkooda walmahyacun walmahyac annaahij waddo toosan buu maraya hadalkooda mahyacuna waa ariiq naahij isaguna waxa weeye waadixulmasluuq waa waddo cad laa yashukuuna markay hadlayaan carabtu kamabay shakii jirin anna alkalaama dawcu muraadihim hadalku inuu muraadkooda adeecayo macnaha hadal inay ku oofsan karayaan muraadka waalbalaaqatu mulku qiyaadihim balaaqaduna hogaamintooda waxay ku milkiyayaan inay ti hadalkooda dhankay doonaan inay udhigayaan taa kamamay shakii jirinba qad xawow waxa ay koobeen carabta berigaa hore ee hadalcunka ay ahaayeen funuunaha balaaqadda faniyaasheeda kala duduwan macnaa aftahanimadu noocyaday leedahay wastanbatuu cuyuunaha ilaheeday ka soo saareen balaaqada cuyuuntu waa ilaha istanbatuu cuyuunaha balaaqadu ilaheediibay ka soo saari jireen wa dakhaluu way ka soo galeen min kulli baabin min abwaabiha albaab kastoo balaaqadu leedahay hadalka way ka soo galeen ilaa ilaahay uu tilmaamay washucaraau yatabicuhum alqaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun waannahum yaquuluuna maa laa yafcaluun ila aladiina aamanuu ilaa akhir laaya wacamiluu saalixaati waintasaruu min bacdi maa dulimuu wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yunqalibu yanqalibuun marka washucaraau yatabicuhum alqaawuun in cidi hadalkooda daraaddeed iyo aftahannimadooda ay ku raacayso oo qof adag oo dhidbaday mooye dadka kale ay hadal ku qabsadeen ayaa aayaddu ay sheegtay waxaa kaloo ay aayaddu sheegtay alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun doox kasta oo dooxyada hadalka ah ayay ku wareersan yihiin oo ammaan lehoo cayl lehoo cisayn lehoo dullayn lehoo kala firdhin lahoo isu ururin lahoo maanso lahoo jiifto iyo suugaan iyo gaf waxaasoo dhan ayay saa u dhex qaadayaan carabka ku laablaabaya min kulli baabin min abwaabiha wacalow nimankan carabtu waxay fuuleen sarxan fooq waa kii aayaddu ahayd yaa haamaanubli sarxan yaa haamaanubli sarxan markas wacalow sarxan meel fooqa bay hadalka ka fuuleen libuluuqi asbaabihaa si ay u gaadhaan sababaha balaaqada waddooyinka balaaqada si loo helo fooqiyay hadalka u fuuleen isaga laftiisa hadalkan uu wada isticmaalayo ayaa balaaqo miidhana fa qaaluu waxbay waxay wax ka sheegi jireen fi lkhatiiri waalmahiin fi lkhatiir arrinka weyn way way ka hadli jireen waalmahiin iyo arrinka yar wa tafananuu waxay dhigdhigeen oy kala saafeenee wax ka sheegeen fi alkati waasamiin alqaf waa wada waxa liita asamiinna waa shayga shilis ee qaaliga ah labada way ka hadli jireen wa taqaawaluu waxay hadalla ka yidhaahdeen fi alqulli waalkuhr markay wax yaraynayaan iyo markay wax badinayaan markay doonayaan inay wax yareeyaanna way soo ururin jireen sida diiraddan wax lagu soo ururiyo markay doonayaan inay wax weyneeyaana sidaa diiradday ugu weynayn jireen alqullu waalkuhr waa yarayn iyo badin watasaajaluu waxa ay ku sajileen macnaha qoraal ku sameeyeen hadal fi nadmi waannahr nadm waa gabayga nadriguna waa hadalkan caadigaa nadmi iyo nahr hadalkoodu labadaaba wuu ku sajilaa hadalka way usaa way ku saafsaafeen hadday gabeeyaan iyo hadday maahmaahayaan iyo haddii ay hadal caadi iyo khudbad wadaan oo nebigaaba ka yaabi jiray calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood maalin buu idhi dhiciska yar macnaha urjiifka caloosha ku jira magtiisu way waajibaysaa buu nebigu mid carabaa la dooda wuxuu idhi oo siduu u waajibi doontaa magtiisu man laa nataqa walaa akala walaa istahalla min ajli daalika yuhdar waxaasuu isdabageliyay qofaan hadal oon dhawaaqin oon cunin oo kaasoo kale dee hadur baa laga dhigaa markaasuu la yaabay oo wuxuu uhi ina haada min akhwaani alkuhaan min ajli sajci hadalkanuu isdabataxay armufaaliyaba ninkii ku noqda uu la yaabay markaa nebigu marka waxaad ka soo bilaabaysaa halkaa hore ee odhanaysa beyskanka ka soo horreeyey ee uu ka soo bilaabay wadalika annahum kaanuu macnaha awaluhaa xusnu ta'liifi marka in yar sadar lasoo dhaafo waxaa ku xiga annahum kaanuu arbaaba hada sha'ni wa fursaana alkalaam waxaasay soo ahaayeen carabtu waxaasay soo ahaayeen waxaasay soo ahaayeen iyagoo nimankii hadal ku faano oo sidaasahoo dhan walba isugu ridaayoon cidba waxba iskaga tirinin baa hee famaa raacahum ma argagax gelinin rawcu waa argagax ma argagax gelinin ilaa rasuulun kariim baa argagax geliyay bikitaabin casiiz rasuul wanaagsan oo kitaab wanaagsan sita uunbaa bakadiisugu yimidba nimankii halkaa hadal iskala taagnaa ee waxa aynu soo daldalnay oo dhan hadalkooda uu ka koobnaabaa waxa argagaxiya u qaadan waa iyo ama kaag ku noqday raacahum rasuulun kariimu bikitaabin casiiz nimankii xaaladdaa ku sugnaa labadaasaad ku xidhaysa xaaladdaana way ku sugnaayeen dabeedna waxa u qaadan waa ku noqday kitaab la yaab leh oo rasuul kariimihi wado akaana cajaban linnaas an awxayna ilaa rajulin minhu cajab la yaab bay ku noqoto ina haadaa la shay-un cujaab wax la yaab leh ayay nimankii nooca ahaa ku noqotay rasuul ka yimideen meel tegineen waxba aqrineen waxba qorina yaqaaneen laa yaatiihi kagama imanayo kitaabkan albaatilu waxa la yidhaahdo bedbedelku min bayni yadayhi xagga hore walaa min khalfi iyo xagga dambe midna wax ka horreeyoo nasakhaya wax ka dambeeyoo nasakhaya midna ma jiro tanziil munazal waxaa laga soo dejiyey min xakiimin xamiid ilaah xikmad badan oo mahad badan kitaabkiibuu kolka ammaanaya uxkimat aayaatu aayadihiisaa la sugay wa fusilat kelimaatu kelimooyinkiisaa la kala saafay wa baharat balaaqatu kitaabkan balaaqadiisu waxa ay afjabisay wareerisay alcuquul caqliga dadka caqligiibuu ku aamusiyey wa daharat fasaaxatuhu fasaaxadda kitaabkani waxay ka muuqatay calaa kulli maquul wax kastoo lagu dhawaaqay ama wax kastuu sheegay fasaaxadiisa ka muuqata wa tadaafara waxa isxoojiyey iijaasuhu wa icjaazuhu labadaasaa isxoojiyey iijaaz iyo idnaab baa kala jira iijaasku waxa weeye hadal guda ballaadhan eraya kooban hadal eraya kooban oo macno ballaadhan icjaasta dee waatan aynu ka warramayno waa wax dadka cajsi geliyo hakiyey wa tadaaharat waxa isxoojiye xaqiiqatuhu wa majaasuh qur-aanku xaqiiqadu ka warramayo iyo majaaskiisa macnaha waxna si cad buu u sheegayaa waxna si yaro maldahan oo sarbeebi ku jirto weeye majaasku wa tabaarat fi lxusn tabaarat mubaaraadka wataynu soo marnay tartanku ahaa watabaarat waxay ku tartantay fi lxusni wanaagga waxaa ku tartamaya madaalicuhu wa maqaaicuh madlaca iyo maqtaca aayadda labaduba wanaagga ma kala dhacaan madlucuna waa xagga ka soo bilaabmaysa suuradda iyo aayadda maqtucuna waa halkay ku dhammaanayso laga xiisa goyn maayo hadalka bani aadamka iyo basharka markuu bilaabo ama diyaarin badan uu wado ama dhexda uu ku jiro waa la xiiseeyaa markuu biyo dhacee uu soo qaadayana waa laga xiisa dhacaa laakiin qur-aanku siduu ku bilaabmu ku dhammaanaya maqdic iyo iyo madlac hore xagga hore iyo xagga dambe ma kala dhacaan waxawat kulla albayaani majaamicu waxay koobtay wax kasta oo wax lagu caddeeyo majaamicuhu wa badaa'icuh majmucoo meeshay ku ururayaana iyo badaaicoo waxyaabaha cusub ee la yaab kale ah wactadala waxa isu dheeli tirmay maca iijaasihi isaga oo koob kooban aayaadka qur-aanku ay koob kooban yihiin waxa isu dhigmay xusnu nadmi habka uu isu daba taxan yihin kelimaadka iyo xarfuhu habka ay isu daba taxan yihiin ayaa noqotay maxay iijaaskiisi baa isu dhigmay ictadal waxa isu dhigmay oo isu dheeli tirmay maca iijaasi iyadoo haddana erayadu ay koobkooban yihiin xusnu nadmi habku qur-aanku u taxan yahay habka uu qur-aanku uu yaallo waaya wa ashhara fi lkhataabati rijaala wanطabaqa waxaa isku daboolmay calaa kahrati fawaa'idi faa'iidooyinkii soo badan daraaddeed mukhtaaru lafdi erayadiisa la doortay ayaa mundabaqa mid isu dhaca ah qaar isku beegbeegan oo isu dhigdhigba wey wahum nimankaa carbeeda qur-aanku aamusiiyey afsaxu maa kaanuu fii hada albaab baabkan kuwa ugu fasiixsan bay ahaayeen macnaa ugu waasixsan majaalan xagga madkhalkiiyo meesha laga gelayo wa ashharu fi lkhataabati rijaalan kuwa ugu badan bay ahaayeen rag oo dhan xagga khataabada iyo hadalka wa akaruhum kuwa ugu badan bay ahaayeen wa akaru fi shicri wasajci shicirka oo gabaygiya iyo sajciga oo hadalka isku toos toosana ayay ahaayeen kuwa ugu badan irtijaalan xagga irtijaalka irtijaalku macnaha xagga bilowga wey oo maala hadalkaa laba loo qaybiya isticdaad iyo irjaal iyo irtijaal isticdaad iyo irtijaal hadalkaad soo diyaarsataa waa waa isticdaad baad ku samaysay ka aad golokafuul ku samayseed iminka bilowdana ama adoon meel ka diyaarinin aada qadimaysana waxaa la yidhaha irtijaal wa awsacu fi lgariibi waluqati maqaalan awsac ayay ahaa nimankaas carbeed qur-aanku aamusiiyey kuwa aada ugu luga fidsado u waasaca shayga qariibka ah ereyada culculus ean aada loo wada aqoonin iyo waluqati ereyada luqada ah ee gaargaarka ah een dadkao dham wada isticmaalin maqaalan xagga hadalka oo qofka waxay u arkayeen fasiixa ah ka dadka caadiga ahay hadalkiisu aanay fahmin laakiin dadka khaaska ahi hadalkiisa ay fahmaan dabaqadda ama musaqafiinta ama suugaanyahanka ahi marka ay hadalkiisa uun wada fahmaan dadka caadigiina hadalladiisa qaarkood ay sharax u baahdaan ayaa la yidhaha waa fasiix iyo waa biliiq biluqatihim luqadoodii ayuu qur-aanku ku soo degay allatii bihaa yataxaawaruun taasoo ay ku sheekaysanayeen luqaduu qur-aanku ku af ku afjaray nimankan ku icjaasiyuu ku aamusiiyee may ahayn luqad meel kale laga keenae waa luqadoodii yataxaawaruuna xiwaarku ay dooda uku sheekaysanayeen wa manaasicihim iyo meeshay luqadda ka soo siibayeen ay ka soo qaadan jireen allatii canhaa yatanaadaluun ee ay ku tartamayeen ku dhugtamayeen tanaadulku waa dhugtanka iyo iyo riddada iyo waxaasaa la ydhaha marka luqadii ay aayar isweyweydaarsanayeen ay isu ridridayeen tii unbu hadda ku soo degay suraakhan biha fii kulli xiinin wakti walba waxa ay erayada qur-aanku ahaayeen kuwo madaxa ka qaybsanaya sida qaylada oo kale suraakhu waa qaylada suraakhan biha fii kulli xiin wakti walba qur-aan ka cajabiyaa dhakada kaga soo degayo wa muqrican lahum waxa uu ka garaacayay bidcatan wa cishriina caaman dhowr iyo labaatan sannadood oo saddex iyo labaatan sane calaa ru'uusi almala ajmaciin dhammaantood iyadoo loo wada fadhiyo ru'uusu lmala almala waa jamaca ru'uusu lmala haddii la idhaahdo waa iyadoo fagaaraha loo wada fadhiyo ayuu saddex iyo labaatan sano ku soo degayay oo dhakada laga garaacayay oo lalahaa isagoo kale keena oo dhaabad looga dhigayay iyo icjaas am yaquulu marka aayaadkii ku soo degaya lagu cajsi gelinayu lahay ka warrama am yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu nebigaa iska abuurtoo qur-aankan dhambashay isagaas iska soo samaystay oo ilaah uma soo dejinna isagaa samaystay ma saasay ku idhaahdeen qul ugu jawaab fa'tuu bisuuratin mili suurad qur-aankaoo kalaa keena wadcuu u yeedha man istatactum ciddaa kartaan oon min duuni illaahi aan alla ahayn hadday sanam tahay hadday jin tahay bal wax allo waxaa helaysaan doonta ee idinka kaalin karaa in kuntum saadiqiina haddaa ku run sheegaysaan nebiga abuurtay haddii aad leedihiin nebiga abuurtay dee idinna abuurtoo cid waa fasax bay idiin tahay ciddaa doonaysaan kaashada way keeni kari waayeen aayad kale aayadda hore waa suuratu yuunus sideed iyo soddon wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina ilaahay baa yidhi isagoo gaalada la garramaya haddii aad ka shakisan tihiin addoonka yaga qur-aanka aan ku soo dejiyay baa ilaahay wuuli faatuu bisuuratin min mili suurad qur-aankaoo kale a keena faatuu bisuuratin min mili nebigoo kale nin nebigoo kale ah suurad ka keena suurad faatuu bisuurati suurad uun keena ha dheeraato ha gaabnaato min milihi nebiga oo kale haddaad leedihin isaguba waa nin dee nin la mida ka soo qaada suurad wadcuu u yeedha shuhadaa'akum min duuni illaah cid alla cidda goobjoog idiin noqonayseen alla ahayn in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan fain lam tafcaluu haddaad samayn kari waydaan emeka oo suurad keeni kari waydaan walan tafcaluu dibna u samayn maysaa erayga lam iyo lan macnahay kala faa'iidaynayaan baa taas xarfu jasmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric baa la ydhaha erayga lam waa xarfu jasmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric macnaha waxa ay gashaan ficilka mudaaric waa min xuruuf اljasmi bay ka tahay ayay ka mid tahay macnaha mudaaricana xagga horey u rogtaa fain lam tafcaluu haddaydaan hore u samaynin ficilkii oo iminka mudaarica bay macnihiisii ka dhigaysaa maada lam afcalhu maan samaynin haddii saa aydaan hore u samaynin walan tafcaluu lanna waxay faa'iidaysaa iyadoo wax nasbinaysaa abadiya fi lkhaalib walan tafcaluu dibna u samayn maysa markaad doonayso waxaa samayn maayo inaad tidhaahdo lam ha isticmaalina lan isticmaal lan afcalahu lan tastaiica ma karaysi mustaqbalka wey marka iminka haddaa la iman kari weydeen suuraddan dibna ha u ahweysanina ila waxba idinma maqnaa waxba idinma soo kordhayaan walan tafcaluu fataquu naar wey suurat lbaqara qul waxaad tidhaahdaa nebigo nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa lain ijtamacat اlinsu waaljin waa aayaadkii icjaaska muujinayay jin iyo insi hadday isu habar wacdaan calaa an ya'tuu bimidli haada alqur'aan qur'aankan oo kale inay keenaan hadday isugu yeedhaan siidhiga isu afuufaan lan ya'tuu bimidli ma keeni karaan buu laha yidhi anaa og ma keeni karaan illa labadaba isaga abuureen walow kaana haba ahaado bacduhum libacdin qaarkoodba qaarka kale dahiiran kuwa xoojiya haddii xataa la iskaaliyo oo la isu gurmado oo la isu saacido oo baxsiga la iska caawiyo iyo ereyada dahiir waa xoojiya weligoodba ha isxoojiyaana anaa ogoo ma keeni karaan wey way iska xiiqayaan qul waxaad tidhaha fa'tuu bicashri suwarin mili toban suuradoodoo qur-aanka oo kale a keena muftarayaatin la abuurtay toban suuradoodoo soo samaysateen bal isku daya toban baa looga qur-aanka o dhan baa looga dhigay toban suuradood baa looga dhigay suurad baa loogu soo joojiyey halkaasay ugu dhammaatay falam yazal qur-aanku ma daynin yaqracuhum inuu garaaco dhakada ka garaaco qarcintu waa garaacid ashadda taqriic garaacidta ugu adag maskaxdu ka garaacayay qur-aanku erayadaa culculus wa yuwabikuhum waa canaananayay gaayata tawiish canaanta ugu daran buu qur-aanku saa ad arkaysa u canaananayay wa yusafiihu axlaamahum caqligooda ayuu safiih ka dhigayay safiihu waa maxay waa mid aan waxba ahayn caqligoodu inaanu waxba ahayn buu sheegayay qur-aanku wa yaxudu aclaamahum calamkooda macnaha kuwooda muuqda shaksiyad calama fulaan calam hebel waa qof muuqda yaxudu hoos buu dhigayay wayushatitu nidaamahum nidaamka jaahiliga ahay dhigteen buu burburinayay qur-aanku ilaan kitaabka qur-aankii waxa uu u yimid lilhadmi walilbinaa lihadmi aljaahiliyati walibinaa'i alislaam waa diin waxna suulinaysa waxna dhisaysa marka nidaamkii jaahiliga ahaa ay dhisteen ayuu saa u burburinayay isagoo kii islaamka dhisaya wayadumu aalihatahum wa aabaa'ahum wuxuu eedaynayuu ceebaynaya qur-aanku ilaahyaashooda iyo aabbayaashooda ay caabudayeen haddana waxba way ka odhan kari waayeen wayastabiixu ardahum wadiyaarahum wa amwaalahum yastabiix macnaha waxbuu ka sheegayay oo istibaaxada had iyo jeer waxaa la shaygaa markaad xalaashata wax ka sheegidiisa qur-aanku wuxuu xalaa xalaashaday inuu wax ka sheego dhulkooda guryahooda xoolahooda ama inay wixii iyagu ay xaq u lahaayeen markii hore kol hadday ilaahay diideen in lagala wareegi karo ayuu qur-aanku caddaynayay xalla waxay u arkayeen inuu u dhowrsoonyahi o dhan buu farageliyey wahum iyagu fii kulli haadaa intaasoo dhan isagu qur-aanku ka sheegay oo aadaka ibnu cabbaasle qofka doonaya sawirka jaahiliyadii carbeed inuu ogaado meel kaleba yuu kicina aayaadka suuratu aali cimraan ku sugan boqolintood ka bilowda wixii ka dambeeyay akhri dhaqamadooda sanamyaashay lahayeeni sida carruurta u leynayeeni sida ay xoolaha u qaybin jireeni haadaa lilaahi wa haadaa lishurakaaina intan ilaahay baa le intanna sanamyaasha iyadaa leh waxaas dhaqankoodaa bal ninka doonaya halkaa ka akhribu fara badan uu ka sheegay ayaa haddana naakisuuna can mucaaradatihi waxay madaxa ka foorarinayaan inay caaridaan qur-aanka caaridaan maa maxay ay u babac dhigaan oo siduu ula hadlaya ay u hadlaan oo waxyaabaha uu ka codsaday ay ka jawaabaan naakisuun macnaha way ka foorarsadeen wejigay u dhigi kari waayeen qur-aanka way u babac dhigi kari waayeen ilaahayna wuxuu uhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiiraa qur-aanka kula dagaalan dagaal weyn dagaalo weyn kula dagaalan aayaadka jihaadku wakhtigaa lamaba amrinba marka waa jihaadkii ahaa bilxujati waalbayaan dood lagula gelayay nimankaa qur-aanka muxjamuuna can mumaahalati muxjamuun waxaa laga hakiyey xajmigu hakinta can mumaathalatihi qur-aanka inay mumaathala ku sameeyaan mumaathala inay siduu u hadlayoo kale u hadlaan wuxuu la yimid ay la yimaadaan waxa uu mumaathala macnaha inay u dhigmaan inay u dhacaan ay u dhigmaan way ka hakadeen yukhaadicuuna anfusahum naftooda waxay ku khiyaamayn jireenay isku maaweelin jireen bitashkiibi bitakdiib inay been isku habsaamiyaan shaqabku shaqabku waxa weeyaanuun waa mashquulka iyo iyo buuqa iyo bilaa macnaha marka naftooda waxay ku maaweelin jireen ay ku khiyaameynayeen bitashkiibi bitakdiib inay been isku mashquuliyaan markay wax kale kari waayeen waalkhtiraai biliftiraa ikhtiraa iyo inay naftooda ku kadiyaan iyo dadkooda iyo racyadooda iftiraa iyo been abuurad alikhtiraa biliftiraa ikhtara wuu kadsoomay wey ikhtiraa iftiraaguna waa been abuuradoo dabeedna waxa ay ka sheegi jireen qur-aanka waxaanu ahayn bay ku been abuuran jireen si ay dadkooda ugu kadiyaan macnaha kolkii ay u dhici kari waayeen ay u dhigmi kari waayeen ay qur-aanka oo kale keeni kari waayeen ayaa dabeedna ay isku dayi jireen inay macnaa xaqiiqadiina way baalmarsayin oo way dafirayaan dabeedna waxa ay qur-aanka ka sheegaan wuxuu ahaan jiray un iftiraa been bal intano aayadood eeg oo soo warinaya qur-aanka waxay ka sheegeen gaalada waxay yidhaahdeen in haadaa ilaa sixrun yuuthar kani waa sixir la soo warinayo sixrun mustamir waa sixir joogtaa bay yidhahdeen ifkun ifkaraahu ifkun iftiraahu waa been u abuurtay bay yidhahdeen asaatiiru alawaliin waa sheeka xariirtii hore bay yidhaaheen almubaahata waaridaa biddaniya macnaha mubaahataduna waa waa shay markaas uun wareera iyo alridaa bidaniya inay markaa ku kaaftoomaan bidaniya wax hooseeya macnaha horta iftiraa bay ku samayn jireen qur-aanku intaasoo shay bay ka sheegeen waxaa kaloo ay samayn jireen almubaahatatu inay naftooda iyo dadkooda wareeriyaan fabuhita aladii kafara bahadku waa dawakhaata waxaa kaloo ay markay qur-aanka ka daaleen inay hor joogsadaan waxa ay ku maarmeen alridaa bidaniya sifada hoosaysa ayay ku qanceen markay arkeen qur-aanku inuu ka qaaday darajadii kore oo aanay lahayn darajo hoosay ku maarmeen oo canaad ku jiro ka qowlihim waxay yidhaahdeen quluubunaa gulf qalbigayagu wuu qufulan yihi wa fii akinatin mimaa tadcuuna ilayh waxaad noogu yeedhayso qalbigayagu wuu ka daboolan yahay wa fii aadaaninaa waqrun dhagahayagu way culusi wa min baynina wa baynika xijaab annaga iyo adiga dayr gidaar baa inoo dhaxeeya oo waxbana maqashin kari may sida ha ku daale waxaa kale yidhaahdeen laa tasmacuu lihaada alqur'aan qur'aankan ha dhegaysanina walqow fiihi kubuuqa intanoo dham waxay tusinaysaa niman geeday qabsadaan waayayoo canaad miciinsaday saasay ula dhaqmi jireen qur-aanka walidicaa'i maca alcajs waxay sheegan jireen inay caajiseen iddicaa maca alcajs waxna way iska sheegan jireen tusinaya inay caajiseen ka qowlihim waxay odhan jireen low nashaau la qulnaa midla haadaa annaguba haddaanu doonayno qur-aankan oo kale waanu odhan karnaa dee ma yidhaahdaan macnaheedu waxa weeyaan waa inay caajiseen baa ka muuqanaya ilaahayna wuxuu uhi waqad qaala lahum walan tafcaluu isagoo yidhi ma samayn kartaa famaa facaluu walaa qadaruu manay samaynin manay karin waman tacaadaa daalik arrintan cidda isku dayday tacaadigu waa laacidda tiigsiga weeye waman tacaadaa daalik arrintan cidda tiigsatee isku dayday inay qur-aan samayso kuwaasoo min sukhafa min sikhaafihim kuwoodii ugu sakhiifsanaaya waa kuwii ugu laysisanaa ugu liitay kuwii ugu liitay kii ka mid ahaa ee yidhi qur-aan baan samaynayaa ka musaylima waaba musaylimatulkadaab kii la odhan jire waxbaan samaynayaa buuli kushifa cawaaruhu lijamiicihim cawradiisiibaa u muuqatay intoodii kale o dhan kushifa waxaa loo muujiyey cawaaruhu cawradiisii lijamiicihim dhammaantood iyagiibaaba arkayba wabaru yaa wabaru inamaa anta udunaani wanaqru wax noocaasoo kale ahuu yidhi bahalka oo solida laydhaa wabarkaan ku sifaynaya kaasuu lahaa adugu waxaa tahay laba dhagood iyo udunaani wax noocaas iyo dhagoru kii la joogee gaalka ahaabaa ku qoslo wuxuu yidhi wallahi inaanu kaasi inaga marayn marna wallaahi inaanu ka maxamed la mid noqonayn buu inaga dah marka tan uu sheegayuu leeyahy kushifa cawaaruhu lijamiicihim saaxiibadoodii kalaaba arkayba ee ag jooga uu doonaya inay la hirgeliyaan ay la suuq geeyaan ayaa yidhi nagadah nagadah kana socon maayo wa salabahum allaahuma salabahum allah ilaahay wuxuu ka siibay maa alafuuhu wixii ay yaqaaneen oo min fasiixi kalaamihi hadalkoodii fasiix ahaa ilaahay wuu ka siibay min fasiixi kalaamihi wa ilaa lam yakfa kama qarsoomin buu idhi macnaha dee iyaga iyo kuwii waxaa isku day o dhan ilahay fasaaxaddiibuu ka qaado madoobaad baa la qaadsiiyey wailaa lam yakfa kama qarsoonayn calaa ahli lmayd cidda wax kala saaraysa tamyiiska iyo maysku waa isku masdaruno waa cidda wax kala saaraysa kamay qarsoonayn oo minhum iyaga ka mida annahu kani laysa min namti fasaaxatihim fasaaxadooda habkiisi inaan u socon walaa jinsi balaaqatihim balaaqadooda jinsigiisi inaan ahayn macnaa ninkani markuu waxaan sameeyey ciddii wax kala garanaysa kamay qarsoonayn inaanu balaaqad iyo fasaaxadoona waxaan aanu lahayn bal wallow canhu way iskaga tegeen waxaanuu ninkani sameeyey mudbiriina iyagaoo ka dhaqaajiyey markiiba iskaga tegeen waxay halkan socon maa inaga dah balaaqadna male fasaaxadna male kuwii wax kala saaraya iyaga ka mid aha saasay yidhahdeen lam yakfi calaa ahli lmaysi minhum kuwoodii wax kala garanayay kamay qarsoomin annahu waxaa ninkani sameeyey laysa min namti fasaaxatihim walaa jinsi balaaqatihim namtigu waa taxa fasaaxadii ay lahaan jireen inaanu lahayn bay arkeen balaaqadoodii inaanu lahayn bay arkeen bal wallow canhu mudbiriina way iskaga tegeen oo kaa mabay sii faafinba macnaha ciddoodii wax isku daydeena sidee ufashilantay unbuu muujinaya wa atow ilayhi mudiciniin qur-aankay u yimaadeen iyagoo degdegaya wa anta idaa ta'amalta qowlahu tacaala markuu halkaa ka soo warramay marxaladaha qur-aanka ay la soo mareen nimanka carbeed iyo siday isugu dayeen inay u horjoogsadaan ay u horjoogsan kari waayeen wuxuu soo qaadanayaa aayado koob kooban oo culimmada balaaqadu ay aada u sharxaan oo la tilmaamo xagga dhadhankooda marka la eego inay caan ku yihiin fasaaxad iyo balaaqad badan iyo macno ballaadhan oo kutubta balaaqada ee cilmal macaaniga ka hadasha haddaad akhrido iyagoo aada u soo daliishanayaad arkaysaa aayadahan aadna u sharxaya bogag iyo baabo badanba way ku sharxaan walakum fi lqisaasi xayaa walakum fi lqisaasi xayaa qisaastii nolol baa idinku sugan buu ilahay yidhi macnaha waa aayaadka balaaqada badan bay ka mid yihin oo marka la idhaahdo qisaas dil oo dhan maaha laakiin waa dil gaar ah qof wax dilay oo laga daba tago wey oo siduu u dilayna loo dilo qisaas xayaatun waxbaaba la dilee noloshu waa maxay macnaha waa macno ka dhalanaya tallaabada la qaaday haddii maanta ka wax dilay la dilo waxaa iska daynaya dilka kii dambe ee dili lahaa ayaa iska daynaya kii laga sii dabadili lahaana waa la daynayaa dabeetana waa la iswada daynayaa ilaa musalsalku waa sidaas kii wax dili lahaa markuu kuu inaga dili lahaa daayo isagiina dili mayna waynu daynaynaa isna wuu daayey isna waa la daayey waa la iswada daayey saasay ku socoto natiijadii iyagu waxay lahaayeen maahmaa carbeed oo odhanaysa alqatlu anfaa lilqatl dilku isagaa joojiya dilka marka alqatlu erayga ah iyo alqisaasu baan iskuba mid ahayn alqisaas waa dilka xaqa ah alqatlu marka la idhaahdana waxa uu noqdaa xaq iyo baatilba xayaatun iyo anfaa lilqatl iyaguna isuma dhigmaa ee xayaatun baa ka macno dheer anfaa lilqatl waaya macnaha haddaad doonaysa kutubta aada uga hadasho waxaa ka mid ah aayadda aada u sharxaysa kitaabka talkhiis la yidhaahdo isaguna maaragtay balaaqada kutubta waaweyn ka mida wa qowluhu ilaahay baa wuxuu uhi walow taraa haddaad arki lahayd waad yaabi layd maxay aad arki lahayd id fasicuu markay argagaxeen falaa fawta fakasha ma jirto wa ukhiduu waxaa laga qabtay min makaanin qariib meel dhowba gaaladiibaa argagaxay hadday baaladaymoodeenna baxsad ma jiro meel dhowna waa laga qabtay meel dheerba lagama doonin macnaha sida iyagu uga warramayaan waxa weeye dadka luqada aadka u yaqaana zalaaqada badan leh dhadhan aanay inoo bixinayn bay u bixinaysa wa qowlu idfac bilatii hiya axsan wixii mid idfac bilatii hiya axsan xumaantii laguu sameeyey wanaag ka horgee faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa waaba iyadoo qofkii cadaaweed idiin dhexaysay kaannahu waliyun xamiim saaxiib xeel dheeroo maratuura ayaabuu kuu noqdayba macnaa haddaad doonaysa qof xumaan kugu sameeyey inaad ka aarsato adigu samaba u sameeba xumaan buu kugu sameeyey adigu sama u samee waaya waa waxaan bani aadamku inta badan kari karinba waa ka ilahay yihi wamaa yulaaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaaqaaha ilaa duu xadin cadiim qof ficil ficil wado ma kari karo marka sida lagaga aarsado dadka ayaa aayaddani sheegtay way la yaabeen bani aadamku macnaha ilahay uu sheegay wa qiila yaa ardublacii maa'aki ilaahay baa yidhi dhulkiiyow biyahaaga liq wayaa samaau aqlici samadiiyay jooji baa layidhi waqiida almaa'u biyihii baa la dhimoo la nuqsaamiyey wa qudiya alamr arrinkii waa la gebagabeeyey wastawad cala aljuudiy buurta juudiga laydhaaba isku dul taagtay doonnidii nuux waqiila waxaa lagu gebagabeeyey bucdan allaha fogeeyo lilqowmi aldaalimiin kuwa daalimiinta ah macnaha sida habudhaca ereyada aayadda ficilada majhuulka ahee soo noqnoqonaya mawaadicda ay ka wada hadlayaan macnaha qisadu ay bixinaysa iyo faxwaheeda waxaasaa laga qoray kutubba fa kullan akhadnaa bidanbi ummadaha faraha badan aan idiin soo halaagay mid walba dembigiisumaan ku qabtay buu ilahay yidhi kamaan gar darayn fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiban waxaa ka mida midaanu dhagaxaan ku hurgufnay gantaalo dhagaxaana wa minhum man akhadathu sayx mid lagu qayliyey baa ka mid oo siidhigii ilaahay iyo carooggiisii lagu afuufo wadnuhu go-ay wa minhum man khasafnaa bihi alard mid dhulka lala gooyey baa ka mida wa minhum man aqraqnaa qaranu biyo ku hafinay baa ka mid ah wamaa kaana allahu liyadlimahum ilaahay kamuu gardaroon kumuu gardaroonin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun iyagaa naftoodii dulmiyo ku gardarooday macnaha minhum minhum kullan ereyadaa marka la eego luqada carabiga iyo fasaaxadeeda meel bay ka taagan yihiin intan aan kuu soo sheegay iyo wa ashbaahihaa wa ashbaahihaa min alaaya iyo aayadihii kale ee shabahayay aayado badanoo sida lamidahoo iyaguna shabahaya ilaa ay markay sii wadwadaan qolada balaaqadu ay sheegaan meelaha qaarkood oo kelimaadka qur-aanka xagga horena loo akhriyi karo xagga dambena loo akhriyi karo oo markaad xagga hore u akhrido xarfihii waa xarfahoodii xarakadiina waa xarakadeedii haddaad xagga kale ka soo bilowdana isma bedelayso wa rabbaka fakabir haddaad imika xaggaa ka soo bilowdana waa sidii uun rabbaka fakabir isla intii unbay tegaysa erayadii iyo xarakadii waa isla sideedii uun macnaha balaaqada ragga u dhabagala ila inagu waynu iska akhrina cajami baynu nahay marka dhadhankii macnaha erayadu ay bixinayeen iyo balaaqadoodii iyo nuxurkoodii maaragtay aad looguma dhacdhaco fadhiga qur-aanka adiga tafsiirkiisana laba siyood bay culamaadu tafsiir u sharxaan qaybi waxa ay ku sharaxda ariwaaya inay soo wariyaan aayadaha aayaddan fasiraya xadiisyada fasiraya aahaarta asxaabta ee fasiraya aqwaasha taabiciinta ee fasiraya waxaa la yidhaha altafsiir biriwaaya waa sida ibnu kaiirka iyo ibnu jariir atabari iyo ay isticmaalaan tafaasiirtii hore qaybna waxaa la yidhaha altafsiir bidiraaya luqada carabiga iyo macnaha ay bixinayso diraaya waa diraayada waa aqoon bay la xidhiidhaa iyo ogaansho in lagu fasiro luqada carabiga iyo macnayaasha ay lahaydee xeesha dheer oo waa had iyo jeer siyaabaha ay maaragtay u fasiraan qoladan ay yidhaahdaan muctasiladay ka mid ahaan jireen kashaaf iyo zamakshari iyo kutubtoodaa waaweyn oo laga yaabo aayadda intu soo qaato in uu qurtubi laftiisu mararka qaarkood wuu isticmaalaa intuu aayadda soo qaato inuu dabeedna luqal carabiya saaro oo inta wejiyay ku suuroobi karaysa iyo shicirada macnaha muujiyana uu soo arooriyey iyo dabeedna uu eraygii macnayaal aada u fara badan oo qaarkood aanay kuuba muuqaninba uu ka soo saaro fankixuu maa daaba lakum min annisaai mathna wa hulaatha warbac fankixuu maa daaba lakum waxaa guursataan wixii idiin wanaagsan dumarka buu ilahay sidee u wanaagsan marka la eego erayga macnihiisa dee dhinacyo badan baa loo dhigi karaa wax kastoo wanaaga waa qofkii ku wanaagsan weeye waa wixii xalaal ah baa lagu fasiray waxaa lagu fasiray maa daaba lakum sida tafaasiirta qaarkood ay marinayaan min abdaci tafaasiir kuwa mathal jamaalka leh siduu nebigu tilmaamayay wixii dadku uu ku wanaajisto gabadh iska leh hadday diintay hadday quruxtay hadday qolatay hadday maaltay maa daaba lakum macnayaasha markaa diraayada inta faraha badan waxay ka soo qaataan xagga luqada wa ashbaahiha min alaaya iyo aayadaha faraha badan ee balaaqada iyo fasaxada badan ee shabahaya intanaynu soo qaadanay intanay tusaalun bay hayda bal akaru aayaati alqur'aan qur-aanka aayadihiisuba waa sidaa weliba saddex iyo tobankii sannadoodee hore ee arrinta tawxiidka ilaahay uu udubada u aasayay ayaa ay aada u soo degayeen aayadaha gaagaaban xaggooda dambe iyo hooriskooda iyo faasiladoodu isku mid tahay ee lagu aamusinaya nimankaa xaqaqat waxay xaqiijisay aayaadkaasi maa bayanatu wixii ay caddayso min iijaazi alfaadiha erayadeediibaa muuji soo gaagaaban wa kahrati macaaniiha macnaheediina waa ballaadhan yihin eraygii wuu kooban yahay haddana macno aada u ballaadhan buu soo sheegayaa sida dee aayadda aynu imika soo arkayno kale walakum fi lqisaasi xayaa waa erey kooban laakiin macno ballaadhan leh waaya wa diibaajati cibaaratiha iyo cibaaradeedii oo diibaaj leh diibaajku waa maxay waa qayb xariirta ka mid oo qurux badan marka cibaarada cibaaraduna waa habkay aayaadku u warramayaan waa hab qurux badan wa xusni ta'liifi xuruufihaa xuruuftu habka ay isugu beegbeegantahy ay ka koobantah wa talaa'umi kalimiha iyo kelmadaha aayaddu sida ay isugu habboontahy talaa'umku shaygu markuu mulaa'im yahy waa markuu cunamayo markuu habboon yahay wey talaa'umi kelimiha kelmadaha macnaha waxaa isku habboon xarfaha waxaa isku habboon kelmadaha waxaa isku habboon aayadaha lidaalik baa tafaasiirta qaarkood cinaayo badan ay siiyaan almunaasabatu bayna alaayaat wa bayna alkalimaat markaasuu ku odhanayaan labadan kelmadood sababta la isugu xigsiiyey waa noocaa iyo noocaa ayaa laga fahmi karaa aay- ma almunaasabatu bayna alaayaati almutaqadimati waalaayaati ataaliya aayadaha soo socdaiyo kuwa hore maxaa munaasabadee ka dhaxayn karaa iyagoo aada moodaysa inay aada u kala fog yihiin oo midna xaggan ay ka warramayso midna xaggan ay ka warramayso ayuu dhag isku siinaya oo isku xidhaya labada aayadood wa talaa'umi kalimaatiha wa ina taxta kulli lafdatin minha erey walba waxaa ka hooseeya jumalan kahiiratan wa fusuulan jammatan wa culuuman zaakhir taxta kulli lafda erey walba oo minhaa kelmadaha ka mida waxa hoostiisa ku jira jumalan kahiira jumlooyin fara badan wa fusuulan jamma iyo fasalo badan wa culuuman zawaakhir iyo cilmi buuxa cilmi butaacayo buuxa nin walba wixii alla ka tusay uunbuu ka wadaya marka qur-aanka la sharxayo lidaalik ba culimmadii hore sharaxaanay saarinba kuwa casrigani ay saaraan iyagoo weliba isku daya inay ka warwareegaanoo ay kuwii horeu raadkoodii raacaan haddana marka uu soo baxo macno waadixa wax diidayaa ma jiro in lagu fasiro matal sayid qudub oo kale ayaa raximahullah markuu sharxayo aayaddan ilaahay uhi aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas nimanka ribada cunaa waxay isu taagayaan markay istaagayaan ay isku dayaan inay socdaan sida qofka shaydaanku uu derderay uu u ciirciiro kale ayay iyaguna u ciirciiraya qofka la duufsadee derderani dee marba gidaar buu ku suxa u circiraa culamaau tafsiir alqudaama culamada hore markay fasirayaan waa qiyaamaha bay leeyihin oo kolkuu carasaatulqiyaama qofkan imanayo ayuu isagoo heedo dawahoo dhacdhacayuu imanaya inuu ribo cuniyay baa la garanayo isagu wuxuu ku fasirayaa taasi way jirtaa laakiin ifka intay joogaanna way circirayaanba ifkan intay joogaanba nolosha gaaladu siday u nool yihiin qofku hadduu keli nool yahay hadduu jamac la nool yahay hadduu maal leeyahay iyo hadduu faramedhan yahayba waxa ay ku jiraan waa heedadaw macnaha waa xayaato aan mustaqir ahayn oo aan sugnayn oo keenaysa siduu qofkaasi u circirayo booraantii iyo booshii jahanama inuu ku dhaco isdilaba ama gaadhi isu dhigo marka ciirciirkaas xayaatadan adduunyadana wuu jiraa buu isagu ku doodaya ee aakhiro qura kuma egaa waaya marka jumlooyinkaa faraha badan baa kelmad walba hoosta ugu jira muli'at iddawaawiin diiwaanaf kutub waaweyn baa laga buuxiyey min bacdi ma stufiida minhaa aayadahan waxaa laga faa'iidaystay waxaa laga buuxiyey buu kuhi kutub waaweyn wa karat almaqaalaat iyo maqaalo fara badan oo laga qoray fi lmustanbadaati canha waxyaabaha laga faa'iidaystee laga qoray erayada qur-aanka oo dee ninba wixii alla ka fahamsiiyey nina jus buu ka qorayaa nina soddon jus uma huwa qur-aanku fii sardi alqisasi اطiwaal qisooyinka dhaadheer markuu sardinayo qur-aanku qisooyinka dhaadheer markuu sidaa sardintu waa markuu isdaba dhigdhigayo wa akhbaari اlquruuni الsawaalif qarniyadii hore sawaaliftu waa qarniyadii hore warkooda marka uu sheegayo allatii yadcufu taasoo uu daciif noqonayo macnaha ka gaabinaya fii caadati اlfusaxaa'i cindaha alkalaam allatii yadcuf taasoo uu ka gaabinayo weeye fii caadati alfusaxaa dadkan had iyo jeer fusaxada ah ee fasiix fasiix fusaxaa dadka aftahanka ah cindaha alkalaam agteeda hadalku waa ka dhammaanaya macnaha qisooyinka faraha badane qur-aanku isdaba dhigayo iyo ummadihii hore warka uu ka warramayo iyo qisadaasi sidaanay isu burinayna aanay isaga hor imanaynin waxa ka daalaya hadalkaasoo kale dadka ugu aftahansan hadalkoodu waa ka caajisaya wayudhibu maa albayaan aaya waxaa ka tegsiinaya maa albayaan macnaha aftahanimada biyaheedii aayatu aayad quraa ka tagsiin karta limuta'amilihi qofka fiirfiirinaya min rabdi alkalaami bacdahu bibacdin sida hal- hadalku isugu xidhan yahay walti'aami sardi iyo hadalkaa masruudka ah ee la kaxeeya siduu isu haysto wa tanaasufi wujuuhi iyo wejiyaashiisu sida ay isugu dhigmaan ka qisati yuusuf calaa tuulihaa mase- maalan qisadii nebi yuusuf calayhi salaam iyada oo dheer oo qiso dheer ahayd uma idaa taradadat haddana marka ay soo noqnoqoto qisasu qisooyinka qur-aanku ikhtalafat alcibaaraatu canhaa sida ay qisooyinkaasi u warramayaan way isweywedaarsan tahay calaa kahrati taradudihaa iyadoo haddana soo laablaabanaysa wa tunaasif haddana way isu dhigmaysaa un fi lxusni wajha muqaabalatihaa say isu qaabilsan tahay kolka la eego walaa nufuura linnufuus naftuna kama didayso min tardiidihaa soo celcelinta qisooyinka walaa mucaawadata limucaadaa limucaadaaha soo celinteeduna mucaawada kuma jirto waa tikraar lama odhan karo qisooyinka qur-aanka had iyo jeer marka la soo celceliyo tardaad ma yeeshaan macnaa lagama caajiso waa lagu celiyeyna lama odhan karo iyadoo lagu soo celiyey haddana almuhim wuxuu ka warramayaa maanta ay leeyihiin qisooyinka qur-aanku iyo had iyo jeerna waxaa la yaqaanaa shayga marka intoo mar la sheego lagu celiyo oo haddana lagu celiyo oo haddana lagu celiyo hadalka bani aadamka waa laga caajisaa iyo makhluuqa laakiin kolka loo dhabogala qisooyinka qur-aanka mid waliba dheeraad bay leedahay kolka loo dhabogalo qisooyinka qur-aanka iyadoo la soo celiyay baana haddana ka caajisay marka waa kuwa idhahda culammadu xikmatu takraar alqisas fi lqur'aan markay ka warramayaan qolada culuumulqur-aan ka hadlaa xikmadaha loo soo celceliyo qisooyinka qur-aanka ayay qaar badan ka sheegaan oo ay ka mid tahay inaan la odhan karin waa tikraar baxtiya waa soo celcelin faqada qiso waliba waxbay dheeraad bay wadataa marka la isku kaba isdhammaystiraya dheeraadka ay wadatay ka mid tahay shaygu mar kasta oo lagu soo celiyaba nafta inuu kusii sugmo dheeraadka ay wadataabay ka mid tahay sabirsiin inuu nebigu ka helaya calayhi salaatu wasalaam mar kastoo qisada ah lagu dul akriyo oo lagu akriyo waay alwajhu thaani wejiga labaad wejigaa hore wuxuu aada uga soo hadlay uun halka carabi ay ka taagnayd kalaamka iyo iyo siduu qur-aanku u aamusiiyey iyo tusaalayaal uu ka soo qaatay ka laftiisu kama foga wejiga laftiisu alwجه الثاني min إعjaaز الqur'an waxa weeye suuraةu nadmihi الcajiib habku u taxan yahay oo la yaab leh iyo wاlأsluub الغariib usluubka cajiibka ah ee mudan almukhaalifi ee weydaarsan liasaaliibi kalaami الcarab hadalka carabtao dhan habku u dhici jiray wuu u weydaarsan yihi وamanaaهiji nadmiha wanahriha nadmigooda iyo nahrigooda manhajkuu lahaabuu khilaafsan yihi nadmiguna waa gabayga baynu nafriguna waa hadalka caadiga alladii jaa'a calayhi nadmiga uu na habka uu ku soo arooray manhajka uu ku soo arooray nadmigooda iyo nafrigooda gabaygooda iyo hadalkooduba qur-aanku wuu khilaafsan yahay wa waafaqat wa wafat calayhim maqaatic aaya وانتهت فواصل كلماتي إليه ولم يوجد قبله ولا بعده نذيرا له ووفت way oofisay calayhi manhajkaa maqaaicu aaya aayadda xaggeeda dambe waintahat waxa ay ku dhammaatay manhajkaasoo macnaha ay ku dhammaatay fawaasilu kalimaati ilayhi kelmadaha qur-aanku faasilkooda faasilku waa halka aayadda u dambaysa walam yuujad lama helin qablahu qur-aanka ka hor walaa bacdahu kadib nadiiran lahu wax u dhigma wala istaaaca axadun wala istaaaca axadun cidina may karin mumaahalata shayin minhu shay qur-aanka ka mid ah in wax loo dhiga la keeno bal xaarat fiihi cuquuluhum qalbigoodii waa ku wareeray xaarat waxa weeye wareerka waa xayraankii uun bal xaalat fiihi cuquuluhum caqligoodii wuu ku wareeray wa talahat indahashat weeye talahat waa isku macnoo way ku dawakday duunahu axlaamuhum caqligoodii duunahu qur-aanka sokadiisay ku wareertay walam yahtaduu ilaa milihi wax la midana kumay hanuunin fii jinsi kalaamihim hadalkooda jinsigiisa wax la mida qur-aanka way waayeen min nathrin aw nadmin aw sajcin aw rajsin aw shicrin hadalkooda waxaa u qaybsan natri nadmigu waa nathrigu waa hadalkii nadmiguna waa gabaygii sajciguna waa kalaamkii isku taxnaa isku suubanaa isku hagaagsanaa rajaskuna waa afaraydii shicirkuna waa gabaygii hadalkooda waxaa ahaa wax qur-aanka u dhigma waa la waayo walicjaaz bikulli waaxidin min annawcayn icjaaska labadiisa qayboodba aliijaaz waalbalaaqatu bidaatiha iijaaz iyo balaaq labada midnaba wuxuu ku dhigmayaa ma jiro aw ilusluub alghariibi bidaati iyo habka hariibka ahee kelida uu qur-aanku ku yahay kullu waaxidin minhumaa nawcu iijaaz labadaa mid waliba waa nooc iijaasa lam taqdir ilcarabu cala lityaani biwaaxidi minhumaa midnaba lama iman karaysa carabi iijaaz iyo balaaqa adugu kolley fanniga balaaqaday labadaba aada uga warramaan iijaaskana yuqaabilhu lidnaab balaaqadana waxaa qaabilaya dee cadamulbalaaqa id kullu waaxid minhumaa mid kastoo iijaaska iyo balaaqada ah oo qur-aanku uu koobsaday khaarijun wuxuu ka baxsan yahay calaa qudratiha carab awooddeeda mubaayinun wuxuu khilaafsan yahay lifasaaxatihaa aftahanimadeedii iyo wa kalaamihaa kalaamkeedii buu khilaafsany leanna waa kalaamu lkhaaliq koodan uu barbar dhigayaana waa kalaamu lmakhluuq wuxuu iftiiminayaa un kalaamu lkhaaliq inaanu la mid ahayn kalaamu lmakhluuq siduu ilaahayba aanu